لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم
waxaan u soo dirnay nuux tolkiisii markaasuu wuxuu yidhi tolkaygiyow caabuda alle keliya ma lihidin ilaah xaq ah aan isaga ahayn waxaan anigu idinka cabsan cadaab maalin daran